qodobada ka soo baxa waxaa ka mid in howlgallada lasii dardargeliyo howlgallada hadda socda oo ciidanka onkod ay qayb ka yihiin in la dhiirigeliyo oo shacabkii ayaga si fiican laysugu sii xiro in shacabka runtii wada shaqaynta ugu xoogan wasiirku wuxuu tilmaamay inay tahay shacabka iyo wada shaqaynta xagga hay-adaha amniga iyo shacabka in xoogga la saaro oo looga mahad celiyo shacabka dhiirigelinna la siiyo wasiirku inuu dhiirigelin bixin doonaan hay-adaha amniga ayuu ballan qaaday qof walboo soo sheegay information sax ah in wasaaradda amniga qaranka oo kaashanaysa garbaheeda hay-adaha amniga nisa iyo boliiska iyadoo kaashanaysa inay bixin doonaan abaalmarino ay shacabka ku farxaan siday horeba u bixin jireen arrintaasna wasiirku wuxuu tilmaamay in la sii xoojiyo qodobadii dhammaan shirka laga wada hadlana waxay ku soo dhammaadeen jawi aad wanaagsan iyo asaaf daran